barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkan waa washington kusoo dhowaada idaacaddeenna duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka iyo laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo efemyada geeska afrika
waa duhur salaaso ah bisha februari ay tahay afar iyo toban sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya nuur xasan nuur iyo anuu ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah qaar ka mid ah dhallinyarada ka soo laabtay xeryaha qaxootiga ayaa haatan waxa ay fursado shaqo ka heleen deegaanadii ay dib ugu laabteen aniga waxaan ku noolaa markayga hore xeryaha qaxootiga gaar ahaan xagardheer inta waxaan ka qabtaa waxaan macalinka ahay dugsiga ayatiin inta shaqaan ka helay oo dee macalin iskuulaan noqday marka waxyaalo badan oo muhiimaan ka helay sababto haddii marka hore macnaa yacni baa magaala iskaga joogi lahaa marka iskuulka faa'iida badan baa ka helay oo sababto waa laga shaqaaleeyey haddana macalin baan ka ah sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ka hadlaysa dhallinyarada leh hibada curinta oo dalbanaya in la maalgeliyo fikradaha maskaxdooda ka gooxaya dadka haweena lacagta aweyna dhalinyarta fikirka le fikirka ka maalgeliya oo fikirka ka qaataan meeshii maalgalaysana dadka weyna wax weydiiyaan ninkii maskax haysana maskax hayana adduun haynina waa inuu walaalkiisa wax haysto uu faa'iideeyo siduu wax ugu helo oo de laysku daba noolaado labalaba qof oo laisku baahan yahay baa leeyahay dhinacii heesaha ayaa iyana ka marnayn barnaamijka
wacanay ayaamahan wakhtigii aan joognayo waagii cadaadaba naftaayna wadagto welweligu abuurtee
xubintii ciyaaraha iyo weliba qodobo kale ayaa idinku soo maqan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida la taliyihii dhinaca ammaanka qaranka ee madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump ninka lagu magacaabo michael flyn ayaa iscasilay kadib markii ay soo baxeen eedeymo sheegaya in uu xidhiidh la sameeyey ruushka wargeysyada washington post iyo weliba new york times ayaa jimcihii lasoo dhaafay ku waramay in la taliyaha ammaanka qaranka ee maraykanka uu kala hadlay safiirka ruushka u fadhiya maraykanka sergey kisliak arrimo ku saabsan cunaqabatayntii uu madaxweynihii hore ee maraykanka barag obama saaray ruushka ka hor inta aanu xilka ka degin eedeymahaas waxaa beeniyey maamulka madaxweyne trump madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump ayaa booska si kumeel gaadh ah ugu magacaabay genaraal kit kilog inuu noqdo la taliyaha dhinaca ammaanka qaranka
garsoorihii sida kumeel gaarka ahaa u hakiyey amarkii madaxweyne trump ee ka dhanka ahaa qaxootiga ayaa isniintii sheegay inay furayaan kiis kale oo si toos ah u mamnuuci doona arrimahaasi garsoore james robert oo xaakim ka ah maxkamad ku taalo magaalada seattle ee gobolka washington ayaa horraantii bishan hakiyey amar uu madaxweynaha maraykanka uu ugu diiday in ay dalkan soo galaan muddo sagaashan cisho ah muwaadiniin ka soo jeeda dalalka ciraaq iiraan suuriya libiya yemen soomaaliya iyo suudaan sidoo kale amarkaasi ayaa ka mamnuucayay muddo afar bilood ah qaxootiga inay soo galaan maraykanka waaxda cadaaladda maraykanka ayaa weydiisatay garsoore robert inuusan qaadin tallaabo sharci ah ilaa ay go-aan kama dambaysa ah ay ka gaarto maxkamadda sagaalaadda ee maraykanka laakiin garsoore robert ayaa arrintaasi ku gacan sayray
duhur wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan haatanna warbixinadii aan idiin haynay haddaan aadno dhalinyaro kala duwan ayaa ka soo laabtay xeryaha qaxootiga kuwaas oo haatan ku sugan meelo badan oo soomaaliya ah haddaba qaarkood ayaa waxay fursado shaqo ka helaan deegaanada ay dib ugu laabtaan wariyaha v o a gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa warbixintan ku eegaya dhalinyaro ku sugan caabud waaq oo shaqooyin kala duwan halkaas ka helay inkastoo dhallinyarada soomaaliyeed ee aada uga cabanayaan shaqola-aan qaraabo dhow la noqotay noloshooda haddana waxaa jira dhallinyaro badan oo ka faa'iidaysta fursado shaqo oo ka jira qeybo ka mid ah degmooyinka gobollada dalka soomaaliya degmada cabuudwaaq oo ka mid a degmooyinka gobolka galgaduud waxaa ku nool dhallinyaro fara badan waxayna shaqooyin ka heleen xarumo caafimaad iyo kuwo waxbarasho oo magaalada laga hirgeliyey mowliid maxamed qorax waa macallin wax ka dhiga mid ka mid a iskuullada cabuudwaaq ha yeeshee ka hor inta aanu imaan galgaduud waxa uu ku noolaa xerada qaxootiga xagardheer waxa uu ka sheekeynayaa isbeddelka nololeed ee uu helay aniga waxaan ku noolaa markayga hore xeryaha qaxootiga gaar ahaan xagardheer inta waxaan ka qabtaa waxaan macallinka ahay dugsiga ayatiin inta shaqaan ka helay oo dee macallin iskuulaa noqday marka waxyaalo badan oo muhiiman ka helay sababto haddii marka hore macnaa yacni baa magaala iskaga joogi lahaa marka iskuulka faa'iida badan baa ka helay oo sababto waa laga shaqaaleeyey haddana macallin baan ka ah niyaddayda aad aad bay u fiican tahay maadaama waxaanan ku noolaa xeryaha qaxootiga xeryaha qaxootiga carqalada fara badan ayaa kala kulmi jirnay maadaama meel waddanka annaga uusan ahayn oo dad macnaha qaxooti aan ahayn dad macnaha waxaa ahayn meeshii macnaha waxbarashada macnaha macallin ahaan marka lagu shaqaaleeyo wax macnaha laguma siin jirin lama lama siin jirin tixgelina oo macnaha ardaxaana qaxooti ahaan loo tixgelin jiray macallimiinta oo qaxootiga lacag mushaar fiican lama siiyo waxaa la camal ummadiina ku jirtaan u shaqeeya marka waddanka anaga imaanayna dee waa shaqo fiican baan ka helda waatan oo isbeddel weyn baa dareemaynaa mid ka mid a goobaha caafimaadka ee cabuudwaq waxaa shaqo ka helay dhallinyaro fara badan oo wax soo baratay kuwa oo ku qanacsan wax soo saarka ay helaan magacaygaan waxaa layihahda maxamed qadir ibraahim aadan anugu waxaan ka mid ahay dhallinyarada ka shaqeysa isbitaalka alxayaad ee degmada cabuudaq gaar ahaan xaafadda ubax isbitaalka alxayaad muddo ayaan ka shaqeynaya dhowr sano ah shaqo abuur fiican ayuu noo sameeyey aniga iyo dhallinyaradaba iyo qoyskaygaba shaqadaydana aad ba ugu wacan tahay isbitaalkana shaqo fiican ayaan ku haysanaa mushaar fiican ayaan ku haysanaa isbitaalada hore aan ka shaqeyn jirnay waa ku niyadsamaa balse way xirmeen kan hadda alxayaadna waa ku niyadsamahay mushaarkaygii reerkayga way dibirtaa aniga qoys ayaan leeyahay mushaar nagu filan ayaan ka helnaa hirgelinta goobaha shaqa abuurka ay ka heleen dhallinta ayaa waxaa hindisay dhallinyaro deegaanka wax u soo baratay kuwa oo arkay inay jirto fursado dadka iyo deegaanka ay u baahan yihiin waa kan daa-uud macalin cumar oo sharaxaya
waxyaabaha igu dhaliyey waxaa ka mid ah marka laga bilaabo isbitaalka isbitaalka deegaankan baahi fara badan ayuu u qabay markii aan ka dhisahayay deegaankan wax isbitaalo oo shaqeeya oo si rasmiya u shaqeeyahay ma jirin shaqa abuurna wuu keenay faa'iidooyin kalena deegaanka wuu u keenay dadka deegaankuna way ka faa'iidaysteen xag waxbarasho iyo xag shaqa abuur oo maxaan ku irahday deegaankii uu ka shaqaysanayo oo dadka ay ka shaqaysanayaan ama isbitaal ha noqoto ama iskuulka ha noqoto daa-uud macalin cumar ayaa v o eda u sheegay in kol hore uu ku hamiyey dhoof dalka dibaddiisa ah ha yeeshee muddo kadib uu go'aansaday in uu dalkiisa joogo islamarkaana uu abuurto ganacsi yaryar waxa uu sidoo kale dhallinta ku booriyey inaysan ka faanin shaqooyinka hoose ilaahay fadligiis adugu anigu hadda ka hor aniga oo iska dhallinyaro ah ayaa waxaan go-aansaday waxaan jeclaan jiray inaan dibadaha aado aad baan ugu fakeray xataa mararka qaar inaan ku riyoodaa dhici jirtay waddankaanaan ka tegey markaan ka baxay waddanka yaa ilaahay wuxuu igu soo duwey dad akhyaara oo dibadaha ka yimid baan la tashaday la sheekaystay waxaan ogaaday in aysan waxba ku oolin sidaas awgeed baan ugu soo noqday waddankii waxaan go-aansaday inaan wax ka qabsado inaan isaga ka shaqaysto dhallinyarada soomaaliyeed waxaan ugu soo jeedin lahaa ganacsigu in aysan ka cajisinin in aysan maxaan ku ihahday biibatooyinka iska fadhiisanin inaysan caadaysanin inay iska wareegaan inaysan hawooyinka galaan in ay waxna bartaan shaqaystaan ayaan dhallinyarada soomaaliyeed ku dhiirigelin lahaa ganacsigu wuxuu ka bilowdaa meel hoose kor buuna u socdaa cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
duhur wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaanna waa v o a dhallinyaro badan ayay maskaxdooda ka guuxaysaa fikrado ganacsi oo kala duwan hase ahaatee waxaanay haysan dhaqaale ay ku hirgeliyaan wariyaha v o e da ee jabuuti sagal siciid faarax ayaa la sheekaysatay mid ka mid ah dhallinyarada reer jabuuti oo ka hadlaya waayaha hortaagan dhallinyarada aanan dhaqaalaha haysan inta badan dhallinyarada ayaa waxay maskaxda ku hayaan fikrado waaweyn oo inta badan ay ku hamiyaan inay maalinu ka midho dhaliyaan fikradoodaasi iyagoona u arkaa inay wax weyn ka tarayso horumarka bulshadooda maadaama dhalinyaradu ay lafdhabar u tahay bulsho walba inta badanna dhalinyaradu ma helaan cid maalgelisa oo ka aruurisa fikradahooda sida uu aaminsan yahay cabdi ciise cumar oo ah nin ku shaqaysta fikradaha maskaxdiisa kuna maareeya noloshiisa waxa uuna aaminsan yahay haddii dhalinyaradu ay heli lahaayeen goobo ay iskugu yimaadaan oo ay kusoo bandhigaan fikradahooda intaas ay tillaabo weyn oo dhinaca horumarka bulshada u horseedi lahayd isagoona tusaale usoo qaatay dhalinyaro ay miro dhalisay fikradihii ay la yimaadeen kadib markii la maalgeliyey waxaa jira rag dee imika marka wax la samaynayo duruucdoo kale ama jidadkoo kale ama shalmaha dumarkoo kale waa la alifaa warshadda lama togo warshaddu alif waxaad wadato unbay kuu samaynaysa laakiin alif dhallinyaro yaroo kacaan ah oo dalka u dhashay oo reer jabuuti ayaa la alifaa markay alifaan bay taajiriinta u dhiibaan kuwaasna way ku safraan safarkii bay la tagaan waxaaba markaa lasoo sameeya imika ood lacag dad haysatid oo meel kasta aad tegtid ta maxaa kuu samaynaya shirkadda ku leedahay oo aa samballadii halkan aad ka qaata mar aad ka qaatid bay shirkadda kuu shaqaynaysaa maskaxdana ay la imanaysa inta kastoon leenahay dee dhalinyarta haddii dadka baamishirka ama dadka waaweyn dhalinyarta aqoonta leh ha maskaxda ha laga gargaaro waxaa jira nin maskax leh oo fikirka haya oo adduunkii hayn waxaa jirta nin adduun haya oonan maskaxdii hayn markaa waa inaan lasla kaasho laisku baahan yahay markaa in dadka aweyna lacagta la weyna dhalinyarta fikirka le fikirka ka maalgeliyaan oo fikirka ka qaataan meeshii maalgaraysana dadka weyna wax weydiiyaan ninkii maskaxdaysana maskaxda hayana adduun haynina oo inuu walaalkiisa wax haysto uu faa'iideeyo siduu wax ugu helo oo de laisku daba noolaado labalaba qof oo laisku baahan yahay baa leeyahay markaa saa baan oran lahaa fikirka dhalinyarta iyo dadka waayeelka iyo dadka waaweynba waa in laga faa'iidaysto oo qofka weyna wuxuu waaye arag leeyahay laga qaato ilmika inanka yarna dhe wuxuu wax bartay oo cilmigu bartay laga qaato ka dhaxana dee fikir buu hayaaye qofka lama yidhaho war waxba ma gelisa jaahil baad fikir buu leeyahay ilaahi hidduu ku dhaliyey maskax buu ku dhaliyey waa inaad ka faa'iidaysta ka yarna ka faa'iidaysto ka weyna ka faa'iidaysto ka dhaxayna ka faa'iidaysto sidaad horumar u gaadhid taas weeyaan waa inaad isku taxalluujinno fikirkaana adduunyadaba waxa abuur baa lasu keenay waxaad arkaysa oo dhanba rag unbaa fikiray sagaal ku dhalay waa diyaaradaad arkaysid miigaad arkaysid waxaad arkaysid fikir bay ku yimaad fikirka yar iyo weynba haddii la isweydiiyo rag iyo dumarba haddii la isweydiiyo midho fiican baa ka soo baxaya laakiin haddii waxba la isweydiin waayo waxba kama soo baxayaan laakiin marka wax la isweydiiyo ka jaahilka iyo ka cilmiga leh waa la isku baahan yahay كباديها أرجع جيل إلى لنا هي كبروفيسور كجامعة كصبح دوس كباين كانوا عارفين شيء بنا يو أخوتي سالة خد جيل نف كجيل كصور لسنا كنا كمل لسه سكونا كجامعة دونا أدو كله ليدي ما كرنا شيء الله كره ولا سكوا باين ما كان فكر كلا سلا كاتو حالا سلا دليو تابع نور لا waxaa jira dhalinyaro badanoo fikrad haya laakiin meel ula kacaan hayn fikirka haysay haddii laga faa'iidaysan waayo ay bulshada ka faa'iidaysan weydo oo dadka aqoonlada ee maalka ay ka faa'iidaysan waayaan oo dadka u yeedhi waayaan xanuun bay ku noqonaysaa ilmihii waayo fikirkaaga laga qaado waayo madax xanuun buu kuu dhalinaya oo warka xad awood u weydo iskambi baa imanaya meelgelin baa imanaysa qofkii kriis baa ku dhacaya xanuunka soo boota ku dhacaya markaa qofka waa ina dadka wax haystaan nin walba fikirkiisa eegaan oo ka faa'iidaystaan oo ka qaataan qofkii moraal siduu u helo oo waxyaalo dambe u soo fikirkiisu maskaxdiisu u shaqayso
may kula tahay marka inay inay u baahan yihiin dhalinyaradu meel ama fikradaha lagu soo bandhigo si dadka samayn karaya tallaabada go'aan qaadan karaya dadka wax maalgeliyo kale ay markaa uga faa'iidaystaan iyaguna fikradooda haa way u baahan yihin in meel loo furo oo aqoon weydaarsi weydaarsado oo dhalinyartu wixii nin walba fikirkiisa ay yimaado uu ka soo qayb galo dadka aqoonyaanka dadka wax walba oo dhalinyarta loo fudeediyo weliba si yaro fahamsha loogu fudeediyo si dadka looga faa'iidaysto qof walba fikirku hayana uu la soo bandhigo taa way ku fiicannahay waana u baahan yihin dhalinyartu in loo furo kartoonkan ku fargno waan ku fikirnaa waxaan aanu imika haddaan iska sheego injineer baan dawaar baan tolaa dawaarka injineer maskax umaan baran laakiin fikir baan mar walba ku keenana shaqado sidaan fikir magaalada u gelin lahaa oon maskaxdeeda uga keeni lahaa taana waa ilaahay ugu garab geliyey waan ku keenaa shaqada kalaan soo xadaa waxa maskaxdeedaan ku biiriyaa hindisaha baan beeraa hindisaha baan ku sameeyaa hindisaha aan ku sameeya magaalada ku faaftaa sidaa dee dadkao dhan bay ka faa'iidaysta bulshadii alla noolaa bay ka faa'iidaysta hadduu tusaale ahaan ku yimaado qof dhallinyaraa uu ku yidhaahdo waxbaan doonayaa inaan qabto xaggeen ka bilaabaa maxaad siin lahayd tala adigu horta waa inuu qofku haysto u lahaado wuxuu qabanayo maskax iyo fikir u yeesho talabaad waa inuu ahaado nin adduunkii haysta talabaad koowaad waa inuu haysto nin adduunkii haysta talabaad dhaqaalihii talabaadna waa inuu meeshuu wax ka samaynayey waa inuu haysto oo meel balaas oo jiriyada dhigayo uu ku samaynayo waa inuu ahaato meeshii wax ka soconaya oo meeshii meesha ay u baahan tahay wuxuu iiminayo waa ina meesha meesha u baahan tahay oo wixii ay ku soconayso aad bay umahadsan tahay sagal siciid faarax wariyaha v o a dalka jabuuti oo warbixintaas ama waraysigaas ku eegeysay dhalinyarada leh hibada ama maskaxdooda ka guuxayso ee u baahan maalgashiga laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan haadan haatanna dhinacii heesa haddaan jaleecno waa hees uu ku luuqayo fanaanka allah u naxariistay shay miro dacar waa heesta wacana ayaama
wacanay ayaamahan wakhtigii aan joognayo waagii cadaadaba wacanay ayaamahan wakhtigii aan joognayo waagii cadaadaba naftayna wadagto welweligu abuurtee naftayna wadagto welweligu abuurtee anuu wadaa jirkeeniyo jecel weheshigeyna waxyeeladan ku gaadha wadnahaygan damqada laygaka laygaka laygaka wareeje anuu wadaa jirkeeniyo jecel weheshigeena waxyeeladan ku gaadha wadnahaygan damqada laygaka laygaka laygaka wareeje mawarxumata shiiliyo nacabaa ku weeraray wadigan isdorsheeg warxumo tashiiliyo nacabaa ku weeraray waadigan isdorshee walbahaarka dunidiyo walwalkiyo dhibaatada wayna abuure walbahaarka dunidiyo walwalkiyo dhibaatada wayna abuure inkastoo wanaag jiro marna laguma waaye inkastoo wanaag jiro marna laguma waaye wanku ee anayo adbowaadag sonte waxdaydii midigey cashaq bay waldhimay aygaarta aygaarta aygaarta ciwaayaha waxdaydii midigey cashaqay waldhinay
codkaas fanaanka allahu naxariistay shaymirada car iyo heesta wacan ayaamahan haddaan intaas kaga nimaadno laantaafka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan dhegeystayaal waxaan naga xasuusina haddii aad fikrad haysaan inaad kusoo darsataan barnaamijkan dhallinyarada maanta fadlan noogu soo hagaajiya soomaali at v o a news dot com dadka jecelna ka qayb galaanna waxay la xidhiidhi karaan wariyayaasha v o a ku sugan deegaanada ay ku sugan yihiin wixii warare ee ku dhaafana waxaad ka heli kartaan baraha isgaadhsiinta bulshada ee v o a iyo gaar ahaan bogga v o a somali dot com haatanna dhinacii ciyaaraha iyo wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo haya nuur xasan nuur bukhaari dhegeystayaal goordho ayaynu ku noqon doonaa wararka ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha oo uu inoo soo jeedin doono nuur xasan nuur bukhaari laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan
kusoo dhawaada dhegeystayaal xubinta ciyaaraha ee barnaamijkeena dhallinyarada maanta haddii aan ku horreyno waxaa caawa lagu wadaa inuu furmo wareegga lix iyo tobanka ee koobka kooxaha horyaalada yurub laba kulan ayaa jiri doona kooxda brush iyo dortmund ayaa fooda dari doonta kooxda benfica waxaana dortmund ka maqnaan doona ciyaaryahankooda mario godse laacibkan afar iyo labaatan jirka ah ee ka ciyaara qadka dhexe ayaa la halgamaya dhaawac uu ka qabo lugta laakiin waxaa kooxda u safan doona ciyaaryahanada kale ah marcel shamelzer iyo ciyaaryahan lucas oo ka maqnaa kulankii ay dortmund toddobaadkan ay la ciyaartay kooxda damstad dhinaca benfica waxaa u soo laabtay ciyaaryahan eduardo salvio ciyaaryahankan ayaa kasoo bogsaday dhaawac uu ka qabay canqowga laakiin waxaa shaki ku jira safashada weeraryahanka reer brazil jonas oo aanan tababar ka soo xaadirin isniintii brushi dortmund iyo benfica hal mar ayay is arkeen koobka yurub sanadkii kii waxaana badisay kooxda brushi dortmund ciyaarta kale waxay dhex mari doontaa kooxaha barcelona iyo baris saint german kooxda reer faranse ee baris saint german waxaa caawa ay ku ciyaari doontaa garoonkeeda kooxda b s g oo haysata horyaalnimada faransiiska ayaa rajo waxaa geliyey soo laabashada xidigooda qadka dhexe marco ferrati kaasoo dhaawac uga maqnaa tan iyo ciyaarihii ugu dambeeyey ferrati oo u dhashay dalka talyaaniga ayaa safnaa kulankii ay kooxdiisa jimcihii saddex gool iyo eber ay uga badisay kooxda boqdo ciyaar ka tirsaneyd horyaalka liigwanka faransiiska laakiin waxaa b s g ka maqnaan doona caawa laacibinteed qadka dhexe tiyago mota oo ganaaxan iyo ciyaaryahan hafier bastore oo dhaawacan dhinaca barcelona waxaa iyaduna laga yaabaa in uu tababaraha uu waco daafacooda jirard pike kaasoo kulamadii ugu dambeeyey aanan safnayn inta badan laakiin waxaa ka maqnaan doona ciyaaryahankooda alex fidal oo dhaawac soo gaaray dartii shan bilood garoommada uga maqnaan doona labadan kulan labadan kooxood ayaa sanadka labada kun shan iyo tobankii isku arkay wareegga rubuucdhammaadka ee tartankan waxaana isugeynta goolasha shan gool iyo gool iyo gool labada lugba ku badisay kooxda kubadda cagta ee barcelona sidoo kale labada kun saddex iyo tobankii waxaa iyana labada koox ay isku arkeen isla koobkan waxaana soo baxday amaba badisay kooxda kubadda cagta ee barcelona dhinaca talyaaniga hal kulan ayaa xalay dhacay kooxaha milan iyo lazio oo isku arkay magaalada roma waxa ay ciyaartoodii ku dhammaatay barbardhac gool iyo gool dhegaystayaal xubinta ciyaaraha ee barnaamijkeenna duhurnimo waa naga inta
aad buu mahadsan yahay nuur xasan nuur oo wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha inala socotiinaya laantaafka soomaaliga ee v o gaar ahaan idaacadda duhurnimo ayaad nagala socotaan haatanna dhinacii heesaha ayaan jaleecaynaa markana waxaan idiin soo qabanaynaa
codkaasi cabdulqaadir dubba dhegaystayaal waxa uu gabagaba u ahaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayay ismaaciil xuseen farjari anigoo ah nuur xasan nuur xagga soo saaristana wuxuu ahaa sandheere tan iyo kulan dambe dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo